الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أفرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda sagaashan iyo toddobaad min suurati almaa'ida qaala allahu tacaala jacala allahu alkacbata albayta alxaraama qiyaaman linnaasi washahra alxaraama waalhadya waalqalaa'id dalika litaclamuu ana allaha yaclamu ma fi asamaawaati wama fi alard wa ana allaha bikulli shayin caliim darsigan munaasabada uu la leeyahay aayaadkii ka horreeyey waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu soo sheegay ugaarsiga inuu xaaraam ka yahay qofka muxrimka ah markii la soo nahiyey in la ugaarsado ama la laayo shimbiraha iyo waxshiga iyo waxyaalaha la midka xaalatulxiraamka waxaa halkan la sheegayaa aayaddan dhexdeeda ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu kacbada ka yeelay qiyaaman linnaas oo dadka qalbigooda tacdiim iyo xubbi loo geliyey meeshaa qofkii tagana wax dhiba inaysan uusan macnaha ka baqaynin sida duurjoogtii xaramka la yidhi looma taaban karo oo ammaan ha la siiyo sidaasoo kalena dadku iyana waa inay ammaan helaan qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi jacala allaahu ilaahay wuu yeelay jacala allaahu ilaahay baa yeelay alkacbata kacbada ka yeelay jacala allaahu ilaahay wuxuu ka yeelay alkacbata kacbada albayt alxaraama wuxuu ka yeelay qiyaaman buu ilaahay ka yeelay qumitaan baa ilaahay ka yeelay linnaasi dadkauna uga yeelay jacala allaahu ilaahay waa yeelay waa ficil iyo faacil alkacbata waa mafcuulkii weeye hore almafcuulu lwal albeyt alxaraam bedel iyo bayaan labadaba waa lagu ogol yahay jacala allaahu ilaahay wuxuu ka yeelay alkacbata kacbada wuxuu ka yeelay albeyt alxaraam wuxuu ilaahay ka yeelay qiyaaman qumitaan baa ilaahay ka yeelay linnaasi dadkauna ilaahay uga yeelay subxaana wa tacaala amni iyo salaax iyo macaash iyo nolol baa ilaahay uga yeelay waxaa ku qumaya amarkooda diintooda amarkeeda amarka diinta iyo midka adduunyada labadaba noloshooda iyo macaashkooda iyo nabadgelyadooda arrimahaasoo dhan baa ilaahay yeelay qofka daciifkaabaa ku nabadgelaya kan tijaarada watabaa ribix iyo faa'iide ka helaya xujaajta iyo cumaarta dadka xajinaya iyo dadka cumraysanaya ayaa uga soo qasdaya meelo dheerdheer ilaahay marka wuxuu ka dhigay qiyaaman buu ka dhigay linnaasi buuna uga yeelay washahra alxaraama waxay ka dhigan tahay jacala allahu ilaahay wuxuu ka dhigay ashahra alxaraam taa horay ku cadfan tahay shahrulxaraamka ilaahay wuxuu ka yeelay bilaa xurmada la weeye oo ashhurulxurum baa hadda loo jeedaa oo ah dulqacda bisha la yidhaahdo iyo dulxija iyo muxaram iyo rajab iyagana ilaahay wuxuu ka dhigay qiyaaman taas baa iyana u taale waa mafcuulkii labaad oo jacala bilahaasna laysma taabto dadku nabad iyo amni bay helaya walhadya hadyigana ilaahay wuxuu ka dhigay iyo walqalaa'ida qalaa'ida qiyaaman iyana ilaahay saasuu ka dhigay walhadyana wuxuu jacala allahu alhadya qiyaaman walqalaa'ida tii loo qoorxiray dawaat lqalaa'id qoorxirka midii u saaxiibka ahayd xoolihii qoorta laga calaamadiyey ee xaramka loo waday hadigaas bayba soo hoosgelaysaaye ilaahay iyadana wuxuu ka dhigay qiyaaman linnaas hadigu waxa weeyaan xoolaha xaramka loo hadiyeynayo nicmoolayda xoolaha la calaamadinaayo geedaha inta mayraha iyo laga diiro jilow iyo xarig iyo calaamadaha qoorta looga lulaya cid kastoo aragta waxay ogaanayaan xoolahan iyo dadka wataay inaan la taaban karin amni inay helayaan xaramka ilaahay loo wado qiyaaman linnaas marka alqalaa'id oo xoolihii loo qoorxiraya ama qoorxirkii laftiisa mar haddii qoorxirkii ammaan helayo ciddii wixii loogu qoorxirayna waa min baabi owla waxaa kale oo mufasiriintu qaar ku fasirayaan qalaa'iddaa lafteeda dadka laftooda xaramka u socdabaa qoorta wax gashan jiray markaasaa waxaa la garanayaa waxaani inay yihiin dadkaani inay u socdaan xaramka ilaahay ilaa maantaba khalqigu inta batay marka la xajinayo ama la cumraysanayo qof kasta bidaaqa iyo xarig iyo kaar iyo waxbaa qoorta loo lulaa looga lulaya oo qoorta loo gelinaya si loo ogaado qofkan macluumaadkiisa halkaas ku qoran yihiin inuu xaaji yahay ama muctamir yahay zaa'ir yahay taasaa lagu garanaya taasna saasaa laga dhigay maxaasaa looga dhigay lidaalika arrinkaasi litaclamuu weeye inaa ogaataan sidaa looga dhigay baytulxaraamka iyo shaarulxaraamka iyo hadiga iyo qalaa'idda waa afar inaa ogaataan dadow ana allaha ilaahay yaclamu inuu og yahay maa fi samaawaati samaawaadka dhexdooda waxa ku sugan iyo wamaa fil ardi ardooyinka dhexdooda waxa ku sugan wa ana allaha ilaahayna bikulli shayin shay dhammaantiis caliimun ilaahay inuu yahay midku ogaal badan inuu yahay caliim ilaahay inuu macnaha ku cilmi badan yahay ku ogaal badan yahay shay dhammaantii iclamuu marka waxaad ogaataan ana allaha ilaahay shadiidu lciqaabi ciqaabkiisu miduu darnaan badan yahay inuu yahay oo ciqaabkiisu daran yahay wa ana allaha waxaa kala ogaataan wa ana allaha ilaahayna qafuurun ilaahay inuu yahay mid dhaafitaan badan raxiimun turitaan badan oo naxariisasho badan ilaahay weeyaan subxaana wa tacaala kan caasiyey ilaahay waa shadiid lciqaab cisyaanka iyo xumaha midka ku jira ilaahay subxaana wa tacaala ha ogaado inuu shadiid lciqaab yahay ilaahay waa kafuuru raxiim liman taaba wa adaaca wa anaaba qofka ilaahay u toobad keena adeeca ee noqda kaasna ilaahay sidaas buu yahay subxaana wa tacaala kafuuru raxiima weeyaan maa cala rasuuli rasuulka dushiisa ma ahaanin nabigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam ila albalaaq gaarsiin mooyaane oo macnaha risaalada inuu gudbiyo oo gaarsiiyo mooyaane rasuulka dushiisa wax kale ma ahaanin waxaa la yidhi isaga diinta iyo risaalada dadka gaarsiiya nebiguna waa gaarsiiye calayhi salaatu wasalaam markaa qof cududaar lema jiro diintii waa layna soo gaarsiiye wallaahu ilaahayna yaclamu mid og weeyaan maa tubduuna waxaad daahirinaysaan iyo wamaa taktumuuna waxaad qarinaysaan labadaba ilaahay midig weeyaan subxaan mid og weeyaan subxaana wa tacaala laa yakhfaa calayhi shayun min axwaalikum shay idinka axwaashiinna ka mid ah ilaahay ka qarsoonaan maayo kama qarsoona deedna waa laydin abaalmarinayaa qofkii khayr sameeye abaalmarin buu helayaa qofkii xumo sameeyena abaalmarin buu helayaa jumladanna waxaa ku sugan tahdiid mar haddii ilaahay subxaana wa tacaala warramay annahu mudalicun ilaahay inuu daalacanayo calaa xaali alcabdi addoonka xaalkiisa addoonka sow ilaahay baa ku daalacanaya daahiran wa baatina xagga kore iyo xagga hooseba ilaahay waa kula socdaa awaab iyo ciqaab waxaa yeelatana ilaahay mid og weeye kuwa abaalmarinaayo qul waxaa dhahdaa nabiyulaahi maxamedo calayka asalaatu wasalaam laa yastawii ma sinna alkhabiiu khabiidka iyo waayibu wanaag khabiidka kan xun iyo dayibka waxa wanaagsan labadaasi ma sinna weeyaan laa yastawii ma sinna weeye alkhabiiu waayib khabiidka iyo dayibku ma sinna walow acjabaka haba ku yaabgeliyo karatu lkhabiii khabiidka tira badnaantiisu haba ku yaabgeliye waxa weeyaan tusaalaha halkan layna siinaya tusaalahan waxaa lagu kala farqinayaa laynoo kala saarayaa ma sinna xalaasha iyo xaaraamtu ma sinna mudiica midka ilaahay adeecaya iyo midka caasiga ah ma sinna midka radiia ah ee xun iyo midka wanaagsan ma sinna arrimahoo dhan baa halkan soo hoosgelaya camalka wanaagsan iyo camalka xun ma sinna shaqada wanaagsan iyo shaqada xun ma sinna dadka midka wanaagsan iyo midka xun ma sinna waxaasoo dhan waa kala duwan yihiin intaasoo dhan nooca xun waxa weeyaan faa'iido ma leh ciribtiisuna ma halaagsanaato waa in kafura haba batee haddii shayga xun taageerayaal badan iyo khalqi badan oo raacsan uu helo badnaantaasi waxba u tari mayso xaggaa loo badan yahay waxba tari maysee waxaa la fiirinayaa sida xaqaa iyo sida wanaagsan ayaa la fiirinayaa markaa ma sina labadaas walow acjabaka haba ku yaabgeliyo karatulkhabiid kan khabiidkaa tira badnaantiisu kaasba ha ku yaabgeliya baa la leeyahay marna ma sina weeyaan kan wanaagsanna hadduu doono ha yaraadee ciribtiisu waa wanaagsanaanaysaa wey taasina wata caqiidada saxiixa iyo midda faasidkaa ma sina marka hadday saa tahay tira badnaanta midka xun ictibaar ma leh midka wanaagsanna hadduu markaa yar yahay yaridu isagoo yar buu qaalib noqonaya jameeco yar oo xaqa ku taagan sida asxaabulbeder oo kale baa kuwo badan oo karatulkhabiid oo tiradii ka batay baa macnaha laga qaalib noqonaya oo laga adkaanaya fataqu llaha ilaahay markaas ma sina wey walow acjabaka lowdaa jawaabteedii waa maxduuf walow acjabaka haba ku yaabgeliyo karatulkhabiid hadduu ku yaabgeliyo kan xun tira badnaantiisu hee haba ku yaabgeliye falaa yastawiyaani labadaasi ma sina marna ma eka weeyaan wataquu llaha ilaahay ka yaaba yaa ulil albaabi caqliyaasha kuwa saaxiibkaayo ilaahay ka yaaba lacallakum waxaa mudantihiin tuflixuuna inaa liibaantaane waa masee looga yaabaya ilaahay awaamirta ilaahay amray baa lala imaanayaa waxyaalaha ilaahay reebayna waxyaalahaasna waa laga harayaa weey yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa imaanka laga helayo laa tasaluu can ashyaaa in tubda lakum yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa imaanka laga helayo laa tasaluu ha su'aalinina can ashyaaa shayaal xaggood waxa ka weydiinina nebiga shayaashaasoo in tubda haddii la daahiriyo lakum idinka laydiin daahiriyo laydiin sheego tasukum idin murginays tasukum idin xumaynays tasukum idin tiiraayo gelinays ashyaa haddii inta weydiisaan markii laydinka jawaabo hadhow aa ka naxaysaan haddaba nebiga ha weydiinina calayhi salaatu wasalaam arrimo aan baahi loo qabin weydiintooda haddii ay laydiin daahiriyana laga yaabo inaad ka xumaataan ha weydiinina nebiga calayhi salaatu wasalaam su-aasha nebiga ha ku badinina calayhi salaatu wasalaam waxaa ma nagu waajibaa maxaa ma nagu waajibaa hadhowtii su-aashaas inay keentaaba laga yaabaa waxaan awal dushiinna saarnayn in takaaliif laydin saaro oo dushiinna lagu waajib yeelo hadhow aa fulin weydaan oo aqooma mootaan wain tas'aluu haddaa weydiisaan canhaa xaggeeda xiina waktigii yunazalu lqur'aanu qur-aanka la soo dejinaayey tubda lakum laydiin daahirin lahaa tubda lakum laydiin daahiriyeen wain tasaluu canhaa xiina yunazalu lqur'aanu tubda lakum waxa weeyaan ashyaadaasoo haddaa weydiisaan markii qur-aanka la soo dejinayey tubda lakum laydiin daahirin lahaa waa goorma waxyigu markuu degayey nebiguna noolaa calayhi salaatu wasalaam xilligaa weeyaan waxaa dhacaysay inay su'aalo badan qaarkood nebiga weydiiyaan calayhi salaatu wasalaam su'aalaha waxaa ka mid ahaa inuu qof yidhaahdo man abi aabbahay waa kuma yaa i dhalay nebi allow waxaa ka mid ahay su'aalahaas in midkood yidhaahdo ayna naaqatii hashayda iga baxsatay xaggee bay joogtaa xaggee bay ku sugan tahay iiga jawaab nabi allow waxaa dhacday nin saxaabi ahoo aabbihiis ku abtirsan jiray baa dadka qaarkood waxa weeyaan xoogaa suuqa loo geshay hadallaayo oo la dhahay een hebelku ku abtirsadaayo hebel ma dhalin maalintii dambe meel saxaabadii nebigii jooga saxaabaduna joogaan buu nebiga weydiiyey calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi nebi alla horta aniga yaa i dhalay hadalladaas malaha waxaa dhibay laleeyahay in hebel maaha waa in hebel ninkaani aniga yaa i dhalay buu yidhi nebiguna wuxuu yidhi aabbaha waa hebel hebelka u sheegayna waa hebelkii uu caadigu abtirsanayey ee kii lagu xamanayey maaha markaas hooyadiis baa waxay ku tiri ninkii noocaasa mayaad ka aamin noqotay maanta khatar baa igelisay mayaa ka aamin noqotay maadaama jaahiliye iyo diin la'aan la soo maray in hooyadaa aa fadeexadayso oo haddii lacalla xumaan aan samayn lahaa maanta la dhihi lahaa hebelkaan hadda aabbaha ninaan hayn inta la sheego la dhihi lahaa maya hebel kalaa ku dhalay soo halkaa fadeexa iyo xumaan badan hooyadaa kama raacdeen taa mayaa ka aamin noqotay markaa nebiga su-aashaa weydiinaysay markaasuu wuxuu yidhi aabbaha wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu salaam ninkii wuxuu yidhi nebigu maanta hadduu cid i raacin lahaa i dhihi lahaa hebel baa ku dhalay hebelkau i raaciyo un baan ku abtirsan lahaa kii lay raaciyo oo lay dhaho nebigu dhaho kaasaa ku dhalay baan raaci lahaa buu yidhi haleeli lahaa waxaa dhacaysay nin baa wuxuu yidhi ayna abi nebi allow aabbahay hadda xaggee joogaa kaasaa nebigu ku yidhi fi naari dee naar buu ku jira aabbaha naar buu ku jiraa baa layidhi war nebiga ha weydiininaa layidhi su'aalo haddii la idiin muujiyo idin murug gelinaysa haa su'aalahaas aa nebiga ku badinaysaan ka joojiye calayhi salaatu wasalaam cafa allaahu ilaahay waa cafiyey canhaa xaggeeda wixii hore oo aad nebiga weydiiseen oo su'aalo iyo waxyaalahaasa oo marka aan baahi loo qabin ilaahay baa xaggeeda iska cafiyey weeyaan wallaahu ilaahayna afuurun mid daafid badan weeye xaliimun ilaahay mid dulqaad badan weeyaan subxaanahu wa tacaala qad xaqiiqee sa'alahaa waxaa weydiiyey su'aalahaas oo kale qowmun qowm qowmkaasoo min qablikum idinka hortiinaha qolooyin idinka hortiinaha ayaa su'aalahaas oo kale macnaha weydiiya ambiyadoodii weeyaan markii ay weydiiyeen oo loo yeelay wixii ay dalbadeen oo mucjizaad iyo arrimo waaweyn aha uma intaha ka bacdi asbaxuu waxay ahaadeen bihaa iyadii kaafiriina kuwa ka kufriyey wixii loo keenay oo ay dalbadeen kuma ay rumayne waxay noqdeen bihaa bisababihaa kaafiriina kuwa kufriyey reer bani israa'iil ambiyadooda waxyaalo badan bay weydiin jireen wixii markii la keenoo la amro bay ka tegi jireen waa halaagsan jireen markaas halaag baa ku dhici jiraiyo dhibaato imaamu shaadibi wuxuu leeyahy su-aalahaas waxaa ka mid a toban nooc iyagoo ah buu sheegay su-aalaan diinka waxba tarayn waa ninkii yidhi aabbahay waa kuma labo su-aal xaajo iyo baahi aysan keenin ninka yidhi nebi allow xajku akulla caamin ma sanad kasta xajka manala ku leeyahy su-aasha saddexaad wakhtigaas mid loo baahan yahay midaan ahayn waa iyadii nebigu yidhi daruunii maa taraktukum war intaan idinka tegayo iska kaydaayo anaaba wixii jira idiin sheegaye su-aasha badan iska daayo ummadii hore su-aashaa badan iyo ambiyadooda ay khilaafeen baa lagu halaag midda afraad su-aalo aad adag oo aan waxba dana ku jirin oo la keeno macnaha weeyaan taasina wata waxaa ka mid a in la weydiiyo xukunkan maxaa saan loo yiri waxyaalihii dee laysku addoonsaday maalan waxaa la yidhi maxay gabadha xaaidadaa soonka u qallaynaysaa salaadan aysan u qallaynayn su-aashaa markii la keenada oo kale caaishaa la weydiiyey gabadhii weydiisay waxay ku tihi axaruuriyatun ant bidciyad khaarijiyad ah oo khawaarija mayaat gabadhaasi marka waxay tihi mada ma ahi baladaas laakiin waa ku weydiiye waa looga jawaabay xaruuriyaduna waxaad meel kuufo u dhowoo markii u horraysay khawaarijtu iskugu yimaadeen oo ku kulmeen oo isku urursadeen ilaa weligood meelahaas meel bay isku urursadaan su-aasha lixaad oo aan loo baahnay waxa weeye su-aal tacamuq iyo takalluf ku jiro reer bani israa'iil su-aalahay keeneen markay saca weydiinayeen sicii bay dheheen maa hiya maxayt wamaa lawnuhaa wamaa waxa su-aalahaas su-aasha toddobaad su-aal inay noqoto kitaabka iyo sunnada looga hor imaanayo oo mucaarado looga jeedo taasoo kale weeyaan dee saciid binu saciid ibnu musayib baa la weydiiyado qofkii weydiiyey wuxuu ku yidhi aciraaqiyun ant war ma ciraaqi baat qiyaas baa qaadanaysaa naskaa ka tegaysaa maya imaamu maalik baa muwada ayaa ku warinaya taasina wataa maala imaamu maalik oo kale siwaha nin baa isiwaha weeyey weydiiye wuxuu yidhi ilaahay kayfastawa seema ugu ekaada imaam maali wuxuu yidhi alistiwaau macluum ilaa akhiri jawaabta akhirkeed su-aasha sagaalaad waxa weeyaan salafkii wixii dhex dhacay dadkii hore wanaagsanaa in la dhex galo maanta adiga wax kaaga dan iyo heella aysan jirin weeyaan tusaale cumar bin cabdicasiis baa saxaabadii iyo dagaaladii iyo wixii dhacay baa wax laga weydiiyey isna wuxuu ku jawaabay tilka dimaa'un taasi waa dhiigag kafa allaahu canha yadi ilaahay gacantayda ka dhowray falaa uladduqu bihaa lisaani carabkayga ku wasakhayn mayo buu yidhi anuu carabkayga ku walaaqmayo sheekadaas waxaan waxba iiga dan ahayn iyo saxaabadii ila hadda dad baa waxaas kaga dhex jira waxa aniga shaqo kuma liiba yidhi ma dhex gelay su-aasha sideedaad mutashaabihaadka iyo wixii la xidhiira oo laga keeno wey su-aasha ugu dambayso tobnaad waxa weeyaan tacanut iyo ifxaam iyo qofka inuu dhaho yaan lagaa qaalib noqonin ama lagaa adkaanin nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam abqadu rijaali ila allah ragga waxaa loogu carab badan yahay ilahay xaggiisa alaladu midka adag alkhasimu dooda badan madax adag oo waxa weeyaan dooda ku madax tiirinta badan aan dabaca lagu arag qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi ma jacala allahu min baxiiratin walaa saa'ibatin walaa wasiilatin walaa xaam waxyaalihii ay samayn jireen xilligii jaahiliga oo diin la'aanta ahayd oo markay sameeyaan ay dhihi jireen waxaan ilaahay baa raalli ka oo na amray wixii baa ilaahay caddaynaya inaan ilaahay raalli ka ahayn qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi maa jacala allaahu ilaahay ma yeelin min baxiiratin mid dhag jeexan walaa saa'ibatin mid la sii daystay walaa wasiilatin mid wasiilo la yidhaahdo walaa xaamin rati dhabarkiisa ilaaliyey waxaa ilaahay ma yeelin waxaas wax ka jira ma jiraan weeye waxa weeyaan ilaahay ma yeelin maa jacala allaahu min baxiirati mid baxiiro la yidhaahdo ilaahay ma yeelin baxiira waa maxay neefka geelaa shan da-ood markay dhasho da'da u dambaysana ay rati dhasho bay dhagaha jeexjeexi jireen waxay dhihi jireen lama raran karo baxiiraa la yidhaahdaa baxiiradaa waa maxay marka mid baxiiraayo dhagaha la jeexjeexay taa ilaahay ma yeelin mintu waa silaya tawkiid ama zaa'idu waxaa la yidhaha maa jacala allahu min baxiiratin baxiiratan ilaahay baxiira ma yeelin mid dhagaha inta la jeexjeexo lama rartaan ah oo waxa weeyaan laiska sii daynayo oo dhagaha la jeexayo calaamaddaa loo yeelay taa ilaahay ma yeelin walaa saa'ibat mid saa'ibe la yidhaahdo mid la sii daayey macnaha mid la sii daystay oo laiska sii daayey waxa weye ninku markuu safar ka soo galo ama qofkii ka xanuunsanaa uu biskoodo ba wuxuu dhihi jira hashaydaan naaqatii saaiba hashaydaani saaiba weeyaan waa mid hogaanka lagala baxo laiska sii daystay weeyaan sida baxiiradii oo kale laguma intifaaci karo taasna waa saaibada walaa wasiilatin wasiilo mid la yidhaahdo ee xiriirinaysana wasiilo la yidhahdo intaa ilaahay ma yeelino markii neefka arigaa ridu ay dhasho waxar innagaa lebay dhahaya hadday orgi dhashana sanamyada iyo ilaahyada lebay leeyihin hadday waxar iyo orgi mataanaa dhashana waxbay la isku wada aadsadeene waxay dhahayaan bes wasiilay hadda noqota wasalad akhaaha yal wasiila wasiilaa la yidhaahdaa labay dhashay kala duwan wasiilaa la yidhaahdaa wixii ilaahay u abuuroo siisiiyey bay magacyo balaayo ula kala baxayaan oo khanan gaaray ku kala xeraynayaan midba meel bay waa ku aadinaya taasna ilaahay ma yeelin walaa xaamin xaamna ilaahay ma yeelin mid dhabarkiisa ilaaliye rati dhabarkiisa ilaaliye maxay samayn jireen qoorka toban da-ood geela markii uu abaahiyo ama toban halaad uu abaahiyo uba dhalaan waxay dhihi jireen bes qad xamiya waxa wey dhabarkiisa oo kana ilaaliye xaam baa la yidhaahdaayo ratigan hawl dambe oo lagu dhiganaya ma jidha bay dhihi jireen waa shaqay looma dhowaanayo markii islaamku yimid caadooyinkan oo dhan baa ilaahay buriyey islaamkaa buriyey falaa baxiirata walaa saa'ibata walaa wasiilata walaa xama midna ma jiro wey ratigaa la taaban maya isagana markaas waxaani waxay ahaayeen balaayadaasoo waxau ahaa ninkii u horreeyey awalu man sayaba sawaa'ib sawaa'ibtaan iyo balaayadan ninkii u horraysa oo hindisay oo sameeyey camar binu luxayi nin la dhihi jiray ayuu ahaa ninkaas nebigu wuxuu yidhi isagoo xiidmaha jiidaaya oo naarta dhex wareegaaya ayaan ku arkay calayhi salaatu wasalaam oo ahlu naar ah waa ninkii u horreeyey oo waxaan jideeyey kuwii ka dambeeyana ay kaga daydeen balaayo qofkii jideeyana waa sidaas waxaa ilaahay ma yeelin walaakina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay yaftaruuna waa iftiroonayaan cala allaahi ilaahay dushiisa alkadiba been ayay ku iftiroonayaan wa akharuhum iyaga badankooduna laa yacqiluuna waxba ma garanayaan badankoodu waxaa layidhi waxay ogyihiin male been abuur bay samaynayaan ilaahay bay ku iftiroonayaan waxay leeyihiin ilaahay baa waxaan amray ilaahay baa sidaas na faray waana beentood wa akaruhum laa yacqiluun iftiro weeyaan ee aabbayaashoodii waxaas bay iska garba tabsanayaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waidaa qiila lahu markii loo yidhaahdo tacaalow warkaalaya ilaa maa ukaalaya anzala allaahu ilaahay soo dejiyey wa ila rasuuli rasuulkana kaalaya oo u imaada markii la yidhaahdo tacaalow kaalaya ilaa maa shay intii ka anzala allaahu ilaahay soo dejiyey wa ila rasuuli rasuulkana u kaalaya kuwaa dhumay markii sidaa loo yidhaahdo xukunka ilaahay xukunka rasuulka u kaalaya wixii la xalaaleeyey iyo wixii la xarimay baa ku cade qaaluu waxay dhahayaan xasbuna annaga kaafiga yagu maa weeyaan wajadnaa aan helnay calayhi dushiisa aabbaa'anaa aabbayaasheedaan ka dul helnay wixii aan aabbayaashaya ka soo gaarnay oo aabbayaal diin u ahaa taas baa xasbunaa abay leeyihin taasaa kaafiga naga ah ilaahay wuxuu yidhi awalow kaana aabaahum ayatabicuuna war ma iska raacayaan an yakfiihim haadaa makaasaa kaafinay ayatabicuuna aabaahum aabbayaashood bay raacayaan yaa walow kaana aabbaahum aabbayaashood hadday ahaadeen laa yaclamuuna kuwa aan garanayn shay-an shayna kuwana aan garanaynin oo walaa yahtaduuna aanna hanuunsanayn aabbayaashu hadday aabbayaal diineed iyo xaq ahaayeen hadda xaq iyo diinta waa lagu raacaa hadday aabbayaal dhunsan yihiin oo gaalo ahaayeen oo munaafiqiin ahaayeen oo diinta ka fogaayeen kuwa weeye kuwa la sheegayo iyaga lama dhahayo markaas aabbayaal baa lagu raacaya waa lagu dhumayaa markaas yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayo yaa ayuha aladiina aamanuu in badan baan suuraddan ku soo mar yaa ayuha aladiina aamanuu waxa weeyaan waa gabagabaadkii yaa ayuha aladiina aamanuu tii u dambaysay tii ka horraysay wey meelahaas yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayo calaykum laazima anfusakum ku nasbi calaykum taas anfusakum naftiinna laazima naftiinna xafida macaasi ka ilaaliya dunuub ka ilaaliya naftiinna islaaxiya calaykum waa ismu ficlamar ismu ficlamar weeyaano waa kaas anfusakumna isagaa nasbisanaya calaykum anfusakum waa isaga inu maaligu lahaa walficlu min asmaahi calayka calayka wahaakada duunaka ma ilayka waxay ka dhigan taha calaykum anfusakum naftiinna laazima oo ka adkaada laa yadurukum idin dhibi maayo mankii dalla dhuma idaa htadaytum markaa idinku aada hanuuntaan laa yadurukum dalaalu man dalla min annaas qof dhumay dhumitaankiisu waxba idin dhibi maayo idaa kuntum muhtadiin haddii aad tihiin kuwa hanuunsan haddii aad tihiin sidaa weeyaan waxaa la yidhi dadka muslimiinta ah aad bay waxay uga walbahaari jireen dadka gaalnimada ku jira waana sida hadda la rabo oo in dadka gaalada ah maaragta inay diinta galaan ay jeceshahay diinta loogu yeero dacwada loogu yeero markaasi aad u tiiraanyoon jireen dadka muslimiinta ah kaasaale bal idinku naftiinna laazima hagaajiya waadooyinka khayrka ku dul socda gaalooyinkaas dhibkoodu idinka waxba idinkama saarna weeyaan idin dhibi mayso idin soo gaari mayso haddaa idinku hanuunsantihiin calaykum anfusakum laa yadurukum man dalla idaa htadaytu ilaa nebigana waa iyadii lagu yidhi falaa tadhab nafsuka calayhim xasaraat markaas aayadda la moodi maayo ama waxa weeyaan kuma sugna ruqso laysku ruqsaynayo in laga tegi karo alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar oo la yidhaahdo calaykum anfusakum naftiinna laasimaa la yidhiyo cid kale waxba nagama saarna taama laga fahmayo shaqa kuma laha halkaa qofkii la aada meesha aayaddu u socotay maaha leanna waxaa la yidhi laa yadurukum man dalla ida htadaytum idinku markaa hanuuntaan hanuunkana waxaaba ka mid ah oo hanuunkii kaba mid ah in munkarka la reebo xumaha in la reebo wanaaggana in la amro taasaaba ka mid marka idaa htadaytum la heli maayo haddii aan xumihii la reebin yaa macruufkii iyo wanaaggiina la amrin waxaaba culimmadu dhaheen aayaddaani waa awkadu aayatin fii wujuubi اlamri bilmacruufi wاnnahyi can ilmunkar waa aayadda ugu xoojinba badan amridda la amro inay waajib tahay macruufka in lays amro waajib tahay xumahana in layska reebo iyo munkarka waaba aayadda noocaas xadiid baa jira nebigu calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay dadku markay munkarka arkaan oo aysan doorinin ow shaka an yacummahum allaahu biciqaabih waxaa degdegaysa ilaahay inuu ku camimo ciqaabkiis ciqaabkiisa inuu ku camimo ee wanaagga isamra xumaha iska reeba oo wada hawshaas xataa idaa ra'ayta shuxan mudaaca bakaylnimo la adeecay markaa aragtid wahawan mutabaca hawa la raacay dadkii diintan ta ka tagaan hawadooda iska raacayaan markaa aragto wa dunyaa mu'ara adduunyo la doortay markaa aragto wa icjaaba kulli dii ra'yin bira'yi mid kastoo ra'yu saaxiibka ra'yigiisa markuu cajabgeliyo oo macnaha ra'yigiisa ka hormariya diinta markaa aragto fa calayka nafsaka markaa naftaada laazim wadac iskaga tag amraal cawaami dadweynaha amarkooda xaakimkaa warinaayo kaa hore aan sheegnayna imaam axmed baa warinaya haddaba waxa weeyaan arrimahaas iyagoo haddaba iska jiraan wanaaggii waa la amrayaa xumihiina waa in la reebo intii qofku maaragta isleeyahay arrintaas maaragta waa samayn ka dhah marka bakaylnimadaas shuxan mudaacan bakaylnimadaas waa waa shuxigu waa bakaylnimada sii daran weeyaan oo bakaylnimo qofku naftiisa ku raaco qofku inuu nusuusta kitaabka iyo sunnada ka tago ra'yigiisa uu iska qaato arrimahaasoo dhan weeyaan markaasaa qofka leey war naftaada ku dheg iyada badbaadi ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala ilallaahi ilaahay intii ka ilallaahi ilaahay xaggiisa oo keliya baa marjicukum dad iyo noqodkiinnu ahaado jamiican xaalatiin wadar ahaan dhammaantii halkaa baa tegaysaan wayunabbiukum ilaahay waa idin warramayaa bimaa buu idinka warramayaa kuntum ahaan jidheen tacmaluuna kuwa camal fala wixii aad samayn jidheen baa ilaahay idin sheegayaa subxaana wa tacaala oo idinka warramaya warramiddaa waa maxay waa laydinku abaalmarinaya wey wuxuu leeyahay imaam albaydaawi haadaa wacdun wa waciidun yabooh iyo goodi wada socdo wey labada kooxoodba oo waxa weeyaan wixii aa camal fasheen haddou wanaagsanaana hadda waxa weeyaan wacdi iyo yabooh wanaagsan baa leedahay haddii xumo qofku samayn jirana qolada labaad weeyaanoo waciid iyo goodi baa u yaalla darsigeen intaas ku egyahay wallahu subxaana wa tacaala aclam bisawaab